أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka qodobada aan caawa idinkugu henana inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada ruushka oo weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday ku qaaday dalka yukrain xilli dagaalka labadaasi dowladood uu cagaha la galay sannadkiisii afraad oo xidhiir ah qodobada kale waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka oo mar kale weerar afkaa ku qaaday soomaaliya xilli uu ka hadlayey dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan maraykanka iyo iiraan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hay-adaha iyo warbaahinta caalamiga ah oo siyaabo kala duwan uga hadlaya dagaalka ka socda dalka maali iyagoo niyadjab ka muujiyey waxa ku dhacay xukuumadda maali ee gabalkeedu uu sii dhacayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kulan la qaatay macallimiinta madaarista nidaamiga ah ee degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyaha oo soo saaray muuqaal kale oo soo gudbinaya waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay ayaan caawa idiin haynaa iyo qaybtii lixaad warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba oo aad maqli doontaan inshaa allah mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan madaxweynaha dalka maraykanka ayaa mar kale weerar afkaa ku qaaday soomaaliya xilli uu ka hadlayey dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan midka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo soo saaray go-aamo culus oo ka dhanaa gurgurte xilli khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex xaloosan madaxda kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka uu marayo meeshii ugu sarreysay gabaabsina uu yahay muddaxireedka gurguurte ay mucaaradku ku dhawaaqeen go-aamo culus oo ka dhanaa bila soomaaliya warmurtiyeed ka soo baxay shir u soo dhammaaday mucaaradka oo uu shir jaraa'id ku akhriyey cabdiraxmaan cayntee wasiirkii hore ee qorsheynta riddada kana mid ah hogaamiyaasha mucaaradka riddada ay ku shaaciyeen go-aamo culus oo ay qaadan doonaan maalmaha soo socda waxay sheegeen inay kulamo la yeesheen wakiilada gaalada beesha caalamka nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka ay soo saareen ayaana lagu yidhi sidoo kale waxaan wada tashiyo la yeelanay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan maraykanka ingiriiska midooda yurub turkiga iyo qaramada midoobay wixii ka dambeeya shan iyo tobanka bishan mey ayay bayaanka ku sheegeen inay gurguurtee u aqoonsanayaan madaxweyne hore iyo nin iyaga la mid ah waxayna muujiyeen inay iska dhicin doonaan nidaamka xasan sheikh si loo dhiso bay dhaheen dowlad sharciyad haysataa muddo isbuuc gudihiis ay sheegeen inay ku shaacin doonaan nooca doorasho ee uu mucaaradku doonayo maadaama xasan sheekh maxamuud ku eedeeyeen in uu dastuur gaaleedkii u degsanaa meesha ka saaray doorashooyin isaga u gaar ahna uu wato maamul goboleedyada wakhtigoodu dhammaaday sida koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug ayay soo jeediyeen in si deg deg ah looga qabto doorasho heshiis lagu yahay oo ka fog tan uu wato madaxa kooxda riddada dhulboobka xarka goosadka ah ee madaxda kooxda riddadu ka wadaan magaalada muqdisho ay cambaareeyeen waxayna sheegeen in soo celinta dhulalka xasan sheekh boobay ay u dhisi doonaan maxkamad u gaara waxay tilmaameen in kooxda riddada ku howlan tahay abaabul ciidan oo lagu caburinayo mucaaradka waxayna ka digeen in kooxda gurguurtee maleeshiyadeeda u adeegsato dano siyaasadeed go-aamada mucaaradka kadib xafiiska xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku shaaciyey kulan uu la qaadan doono siyaasiyiinta ku midoobay golaha mustaqbalka ee mucaaradka gogashan ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay inay furmi doonto tobanka bishan mey loogana hadli doono arrimaha la isku hayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada gaar ahaan kuwa mucaaradka oo lagu magacaabo cabdilatiif muuse sanyare ayaa shuruudo ku xiray in mucaaradku ka qayb galaan kulanka gurguurte wuxuuna sheegay in marka koowaad uu gurguurte joojiyo doorashooyinka uu ka wado maamul goboleedyada kana laabto beddelka uu ku sameeyey dastuurka iyo in uu caddeeyo wixii ka dambeeya shan iyo tobanka mey oo la mid yahay mucaaradka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa trump oo mar kale weerar afka ku qaaday soomaaliya madaxweynaha maraykanka saliibiga lagu magacaabo donald trump ayaa mar kale hadallo aflagaado iyo eedeyn xambaarsan u jeediyey soomaalida xilli uu habeennimadii xalay khudbad ka jeedinayay gobolka florida trump oo ka hadlayay dagaalka bariga dhexe iyo colaadda kala dhexaysa iiraan ayaa mar keliya u soo jeestay dhankan iyo soomaalida waxaanuu si jees jees ah uga hadlay soomaaliya isagoo tilmaamay inay tahay meel fowdo ah oo amni iyo maamul toona aanu ka jirin waxa uu carabka ku dhuftay in isdilka uu caadi ka yahay soomaaliya isagoo intaasi ku daray inay tahay meel cimilo xun iyadoo hadalladaasi ay falanqeeyayaashu ku tilmaameen wax aad loola yaabo oo aan xikmad iyo cilmi toona ku fadhiyin soomaaliya ma lahan dowlad mana lahan booliis iyo milatari keliya waxaa ka jira dembiyo ka dhan ah aadanaha waa meel wasakh ah oo aad u foolxun waxa ay yidhaahdaan waa waddanka ugu xun adduunka inkastaoo mararka qaar dad qurux badan laga helo sidaas waxaa yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump sidoo kale gaalkan qabaluuska ahi waxa uu dhaleeceeyey dadka soomaalida ah ee ku nool waddanka maraykanka isagoo ku eedeeyey khiyaano iyo musuqmaasuq madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la sheegay in mar kasta oo uu culays siyaasadeed dareemo uu caado ka dhigtay weeraridda iyo waxkasheega dadka iyo dalka soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada dowladda ruushka oo weerar loo adeegsaday diyaarad daron ah ku qaaday ukraine weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ayay xukuumadda moscow ku qaaday saacadihii lasoo dhaafay magaalada belgorod ee ruushka waxaana halkaas ku dhintay laba wiil oo dhalinyaro ah sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha belgorod tan iyo markii uu dagaalka u dhexeeyay ukraine iyo ruushka bilaabmay bishii labaad ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ruushku wuxuu maalin kasta fulinayay weeraro khasaare gaarsiiyey dowladda ukraine iyo shacabka iyadoo xukuumadda kiyef ay waday weeraro aan ka yaraysan kuwa ruushka oo jawaab celin ah xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka hay-adaha iyo warbaahinta caalamiga ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka ka socda dalka maali iyagoo niyajab ka muujiyey waxa ku dhacay xukuumadda maali ee gabalkeedu uu sii dhacayo haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa halkan inooga soo jeedinaya cismaan axmed dhuubow sida laga warqabo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxay laba jibaareen halganka jihaadiga ah ee ay ka wadaan galbeedka qaaradda afrika waxayna taqadum ballaaran ka sameeyeen waddanka maali iyagoo maalmihii lasoo dhaafay ku tallaabsaday horumar baaxad leh hay-adaha caalamiga ah ee qaabilsan cilmi-baarista ka faallooda siyaasadda iyo amniga iyo sidoo kale warbaahinada waaweyn ee caalamka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey gulufkii xoogganaa ee ay mujaahidiinta isbuucii lasoo dhaafay kula wareegeen deegaano fara badan iyo magaalooyin istaraatiijiyah oo ku yaalla waddanka maali wargeeska the guardian ayaa sheegay in weeraradan ay fuliyeen mujaahidiinta si weyn loogu wiiqay ciidamada maali iyo sidoo kale kuwa ruushka waxayna falanqeeyaal uu wargeysku soo xigtay sheegeen in ciidamada ruushka ay wixii hadda ka dambeeya isugu urursan doonaan caasimadda bomaako ee waddankaasi la taliyo ku sugan boomaako oo la hadlay wargeeska ayaa sheegay in magaaladu ay ku jirto feedjignaan sare dad badanna aanay guryahooda dhanna u dhaafin isaga oo intaasi ku daray in isaga laftirkiisu aanu ka bixin gurigiisa tan iyo maalintii sabdida ee lasoo dhaafay faransiiska ayaa ugu baaqay muwaadiniintiisa in ay ka baxaan maali iyadoo sidoo kalena looga digay muwaadiniinta faransiiska ah in ay u safraan galbeedka afrika afhayeen u hadlay jabhadda xureynta azawaad ayaa wacad ku maray in nidaamka riddada maali uu dhici doono goor aan dheereen isaga oo la hadlayay wakaaladda wararka ee f b ayuu sidoo kale ugu baaqay ciidamada ruushku in ay gebyahaanba isaga baxaan waddanka maali dowladda ingiriiska ayaa sidoo kale kula talisay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan dhammaan safarada maali iyada oo ka codsatay in gebi ahaanba ay isaga baxaan waddankaasi waxaa kale oo ay muwaadiniinteeda ugu digtay in ay dhulka kaga safraan dalalka deriska ah iyada oo ku tilmaantay mid aad u khatar badan haddii aad doorato in aad sii joogto waddanka maali waxaad sidaasi samaynaysaa adiga oo qaadanaya khatar adiga ku gaar ah safaaradda maraykanka ee maali ayaa iyadana muwaadiniinteeda ugu baaqday in ay muujiyaan feejignaan buuxda kuna nagaadaan guryahooda islamarkaana ay ka fogaadaan meelaha ay ka socdaan howlgallada amni safar kasta oo aan suuragal lahayn ay ka baaqsadaan si ay u qiimeeyaan xaaladda waddankaasi wakaaladda wararka ee faransa ayaa sheegtay in weli boomaako ay go'doonsan tahay islamarkaana boqolaal gaadiid ah ay ku xayiran yihiin jihooyinka kala duwan ee laga galo magaalada sida ay sheegeen howlwadeennada gaadiidka gaar ahaan waddooyinka u baxa waddamada deriska la ah waddanka maali halkan ayaan ku xanibneen maalmihii lasoo dhaafay waxaa jira ugu yaraan boqolaal gaadiid ah oo halkaani taagan inta ay ishaadu ku dhammaato waxaan sugaynaa in xaaladdu ay degto balse walwal kuwa uu sii kordhaya ayuu yidhi darawal gaari xamuulah oo ka hadlayay magaalo ku taalla xadka waddanka maali wargeysa caalami ah oo ay leedahay hay-ad gaaleedka qaramada midoobay ayaa isna soo bandhigay qiso weriyo goobjoog ka ahaa maalintii ay mujaahidiinta ay weerarka ku ekeynayeen saldhigyada waaweyn ee boomaako wuxuuna weriyahaasi isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi ku dhowaad toban sano ka hor waxaan dhex taagnaa garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla boomaako aniga oo la jooga dad ka soo baxay hoteel qaali ah kadib markii uu dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu horreeyey ee jihaadiyiintu ay ku qaadeen caasimadda maali qaarkood dadka daaqadaha ayay ka soo boodeen wayna dhaawacmeen in badan oo ka mid ah dadkaasi annaga oo taagan garoonkaasi oo ahaa mid ka mid ah shaqooyinkaygii ugu horreeyey ee warbaahinta weligay iguma soo dhicin in toban sanno kadib aan weli sii wadi doono in aan diiwaangeliyo muuqaalo la mid ah kuwaasi laakiin weeraradii isbuucii dhammaaday ee boomaako iyo magaalooyinka kale ay ka fuliyeen jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa muujinaya sida aan u qaldamay ayuu yidhi weriyahaasi xilligii uu weerarka dhacayay waxaan taagnaa waddada loo mara siinu oo ah degmo koonfurta boomaako ah aniga oo la joogo dad fara badan waxaan aragnay kolonyada jihaadiyiinta oo u socda dhanka garoonka diyaaradaha weeraradii isbuucii dhammaaday waxay ahaayeen kuwa aan horay loo arag noocyadooda oo ka dhaca waddanka maali waxay garaaceen magaalooyin kala fogfog oo isku jira boqolaal kilomitir waxayna tirada badan ee dagaalyahanada galay boomaako iyo degmooyinka u dhowdhow ay ahayd mid aan caadi ahayn ayuu yidhi weriyahaasi xilli uu ka soo warramayey xaaladda dhabta ah ee ka taagan waddanka maali wuxuu intaasi ku daray in weerarada safka ballaaran ah ee ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay kaga takhalluseen wasiirkii gaashaandhigga oo ahaa xubnaha ugu muhiimsanaa ee xukuumadda militariga ee dalka maali waxay sidoo kale weeraro ku qaadeen ayuu yidhi madaxweynaha waddankaasi asiimi kuwita sannado aan diiwaangelinayey saamaynta weerarada jihaadiga ah ee tuulooyinka dalka oo dhan waxa ay soo baxday sida ay jihaadiyiintu ugu dhabeeyeen goodisyadooda waxayna hadda ku dhawaaqeen go'doomin ka dhan ah caasimadda bomaako oo mamnuucaysa dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibadda magaalada inkastoo xogihii ugu dambeeyey ay sheegayeen ayuu yidhi in dadka loo oggolaaday inay isaga baxaan magaalada bomaako oo go'doonsan mar aan booqday ayuu yidhi wariyahaasi bartamaha maali waxaan ku arkay bulshooyin dhan oo la heshiiyey jihaadiyiinta islamarkaana qaatay ku dhaqanka shareecada islaamka dhinaca kale wariyaal ku sugan dalka senegaal oo iyagana dhacdadan wax ka qoray ayaa sheegay in maqnaashiyaha filcelin laga helo milatariga maali kana hor tagta horumarrada mujaahidiintu ay tahay mid marnaba aan suuragal lahayn islamarkaana ay sii socon doonaan weerarada ka dhanka ah ciidamada waddankaasi maali wargeys ka soo baxa dalka faransiiska oo isna faalla ka qoray arrimaha waddanka maali ayaa sheegay in ciidamada milatariga ee xukuumadda maali iyo xulufadooda ruushka ay wajahayaan khatar aan horay loo arag oo kaga imaanaysa dhanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin haynina saybiya oo ka tirsan hay-ad ururisa xogaha rabshadaha hubaysan ee ka dhanka ah dunida ayaa u sheegtay wargeyska washington bost in weeraradaani ay muujinayaan awoodda ay mujaahidiintu u leeyihiin in meel walba ay weerari karaan islamarkaana ay suuragal tahay in ay xoog ku muquuniyaan xukuumadda riddada ah ee dalka maali hay-adda cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka kana shaqaysa falanqaynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo la socodka colaadaha caalamka ayaa sheegtay in olo-olaha iyo faragelinta caalamiga ay aad u xoogganaayeen balse ay sababeen in mujaahidiinta mayalka adag ay ku sii bulaalaan islamarkaana ay ku faafaan dalalka saaxilka oo dhan hay-addu waxay carabka ku dhufatay in howlgallada mujaahidiintu ay ka wadaan dalka maali sidoo kale ay ku fidaan dalalka deriska ah sida burkina faso neger waxayna xustay in isbuucyadii ugu dambeeyey ku dhowaad boqol askari lagu kala dilay dalalka burkina faso iyo naiger the atlantic oo ah hay-ad fadhigeedu yahay dalka maraykanka kana faalloota siyaasadda caalamka ayaa muujisay in guuldarrada la soo diristay militariga maali ay horseedi doonto in si dhammaystiran looga takhalluso gebiahaantoodba maadaama ayay tiri magaalooyin waaweyn oo istaraatiiji ah laga faramuroojiyey waxay hay-addu tusaale u soo qaadatay kaydaal oo ah mid ka mid ah meelaha ay mujaahidiintu la wareegeen waxayna sheegtay in aanay ahayn oo keli ah magaalo balse ay muhiimad istaraatiijiyadeed iyo mid juqraafiyadeed oo aad u ballaaran u lahayd guud ahaanba waddanka maali waa mariin istaraatiiji ah ayay tiri maadaama ay ku dhowdahay aljeriya iyo naiger sidoo kalena waxay noqon kartaa xarun ay si fudud hubka isaga kala gudbiyaan jihaadiyiinta sidaasi darteed in la maamulo magaalada kaydaal waxay ka dhigan tahay ayay tiri in faa'iido militari oo ballaaran laga soo hooyey dhinaca waqooyiga ee waddankaasi iyadoo ay sii socdaan weerarada mujaahidiinta iyo jabhadda xureynta azawaad waxaa soo baxaya ayay tiri hay-addu xaalad halis ah oo tilmaamaysa in haddii ciidamada maali ay isku dayaan in ay iska caabiyaan ay ku qaadan karto wakhti dheer oo ay ku difaacdaan magaalada bomaako iyadoona ay jihaadiyiintu xilligan isu diyaarinayaan in gabihaanba ay la wareegaan caasimadda waddankaasi waxayna natiijadu noqon doontaa in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay si dhammaystiran isugu fidiyaan galbeedka afrika oo dhan the africa center oo ah xarun cilmi baaris oo hoos tagta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa iyadana tilmaantay in weeraradan ay daba socdaan kuba dhacay sannadkii lasoo dhaafay kuwaas oo khatar geliyey in ay mujaahidiintu la wareegaan guud ahaanba waddanka maali mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayay hay-addu ku tilmaantay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhinayeen weeraradooda ka dhanka ah xukuumadda maali iyo dowladaha kale ee dariska la ah sannadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay mujaahidiintu howlgalladooda ku fidiyeen laga soo bilaabo waqooyiga bartamaha galbeedka iyo koonfurta iyaga oo beegsanayay xarumaha iyo goobaha kale ee muhiim ku ah dowladda waddankaasi warbaahinada caalamiga ah ee wax ka qoray xaaladda ka jirta waddanka maali waxa ay ka dhawaajiyeen in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay beegsadeen halbowlaha maali sida xarumaha hoggaanka iyo meelaha qiimaha sare leh waxayna weeraradan dirayeen ayay yidhaahdeen farriimo cad oo ku saabsan in wakhtiga ugu dhow ay mujaahidiintu maamuli doonaan waddanka maali iyaga oo kaga sii gudbaya waddamada kale ee deriska ah ugu dambeyntii hay-adda africa center waxay si cad u sheegtay in halista burburka dowladda riddada ee maali ay tahay mid dhab ah islamarkaana mujaahidiintu marka ay ka faraxashaan howlgalka maali ay suuragal tahay in ay si fudud gacanta ugu dhigaan dalalka diriska ee dhaca galbeedka qaaradda الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan la qaatay macallimiinta madaarista nidaamiga ah ee degmada kamsuumah ee wilaayadda jubbada hoose kulankan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose uu la yeeshay macallimiinta madaarista nidaamiga ah ee degmada kamsuumah iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ahaa mid mid lagu dhiirigelinayo macallimiinta maadaama uu bilaaban rabo sanad dugsiyeedka madaarista guud ee gobolka mas-uuliyiintii maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee kulanka la qaatay macallimiinta degmada kamsuumah ayaa u jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran iyo in lagu sabro hawsha adag ee ay hayaan ee ah waxbarashada ubadka soo koraya ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay suldaan mataanow oo ah suldaanka beesha biyimaal ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولا إلهي يا mahad iska leh allaha soo na soo gaarsiiyey wakhtigan hadda aan joogno oo ummadda islaamka uu nuur u bahayo waxaan leenahay bacdallaahi alle mahadintiisa ka sokow dadkii mu-aasisiinta ka ahay ee maktabkan tarbiyatul islaam soo as-aasay ayinkana nooc walba ay tahay waxaan leenahay waa mahadsantihiin waayo hadda oo aan idinla hadlaayo iyo hore aan soo joogay wax badan aan soo joognay macallimiinta hadda horteena fadhiya markii la fiiriyo afraad aan dhigi karo saddex iyo afar maahe inta kale wacyigan cusub iyo nidaamkan cusub oo islaamiga ah dadkii lasoo jaan qaado waay laakiin annaga waxaa laga yaabaa inay waayo ujooganahan wax badan haddaan dib umalecsado soomaaliya burburka markuu dhacay ka bacdi aniga dugsi hoose dhexe waxaan ku bilaabay amba aan ku bartay iskuul loo yaqaano iskuulka waamal dhahay ku yaala xaafadda farjano kismaayo oona waxaana loo yaqaanaa iskuulka qasabka wuxuu ku yaalla dulaadka warshadda hargaha iyo saamaha iskuulkaas waxaa maamuleysay unesco faraceeda unisef dugsiga hoose meeshaan ka bilaabay ilaa dugsiga dhexe meeshaan ku dhamaystanay sagaashan iyo saddexdi ilaa iyo sagaashan iyo toddobadii dabayaaqadeeda meesha ku gaaray ka bacdina waxaan naqal u sameeyey muqdishoan aaday marka waxyaabaha ugu yaabka badnaa hadda markaan dib u milacsano oo aan fiirino maadooyinka lagu baran jiray tarbiyatul islaamiya meesha ay kaga jirtay markaan hadda fiirino horta waxaa waaye iyo markaas siday ahayd waktiga xitaa maadada ay ku aadaneed waxaa lagu soo aadin jiray saacadaha qulaalka badan oo shan saac iyo wixii ka dambeeya oo xitaa ay ku adag tahay qofka muslimka maskaxdiisa inay wax galaan waxaa laga horumarin jiray maadooyinka kale oo aan sidaasba asaas u ahayn kuna dhisan mab mabda munxarif ah oo ay soo diyaarisay hay-adda unesco oona ummadda islaamka ama caruurta reer jiilka soo korayo maskaxdooda looga tirtiraya islaamnimada marka allihii haddana soo gaarsiiyey qoraxdana joojiyey waxaan leenahay isaga ayaa mahadsan uma intii maskaxdooda tuujisay oo keentay maktabkan oo lidi ku ah wixii dulmi waday ama islaamka lidi ku hay inuu ka hortago marka waxaan leenahay awalan dadkii soo asaasay oo mahadsantihiin intaasna waxayd warbixin aan si kooban marka hore idin siinayey marka xigto waxaan leeyahay oo iga dardaaran ah anigoo ku hadlaya afka salaadiinta jubbada hoose waxaan leeyahay macallimiintiinan sidoo hore u sheegay mas-uulka maktabka waxaa tihiin maxaa la dhahayay qudwo ardayga haddii macalinkiisu uu toosan yahay macalinkiisa waddadii uu tuso dhinacna ugu beerayo oo waddadaas ayuu mari doonaa marka macalimiinta waxaan leeyahay kiina yar iyo kiina weyn maadaama arrin weyn laydin idmiday jiilka meesha kasoo baxayna ay yihiin amba looga baahanya inay noqdaan jiil mustaqbaleed waxaan leeyahay macalimiinay waxaa dushiina ahaatay mas-uuliyad aada u weyn iyo ammaano laydinku aaminay marka waxaan idin leeyahay insha allah arraxmaan waxa laydinkaga fadhiyo waxaa waaye maadaama aan maanta geeska africa joogno bariga africa joogno ummadaha nagu xeen daabanna ay yihiin dad yuhuud iyo nasaare aan diin shaqi iyo shuqul ku lahayn beri islaamku markii uu ballaarto nuurka meesha uu ka ifa doono waa halkan meesha uu dhammaan doonaan insha allah ilaa iyo galbeedka africa waay marka warkeyga intaasaan kusoo gebagabeynaa intaasi kadib qaar ka mid ah macalimiinta dugsiyada nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee kulankala la yeeshay ayaa iyaguna goobta ka hadlay bacda taxiya insha allahu tacaalaa maantan waxaan soo gaarnay degmada halkaas ayaan kulan ku yeelanay anaga iyo mas-uuliyiinta dhammaan anigana waxaan ka mid ah mas-uuliyiinta madaarista degmada kamsuuma waxaan ka socdaa waxaan maamulo ka ahay madrasada mucaad ibnu jabal ee deegaanka mugambow waxyaabaha runtii maanta meesha laga wada hadlay oo mas-uuliyiinta u socdeen xaqiiqdii waa tawjiihaad iyo towciyo wax xasuusin iyo boorin aan dhihi karaa muslimku mar walba wuxuu leeyahay in la waaniyo ama la xasuusiyo sida alla subxaanahu watacaala noo sheegay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waxaana lafdhowr u ah ashucuuru bilmas-uuliya qofku inuu dareemo mas-uuliyad uu leeyahay qof walba oo nool yahay ama muslim ah mas-uul si rasuulka sal ly slam noo sheegay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyati qof walba waa mas-uul wixii loo raaciyeyna waa la weydiin doonaa rabbi subxaanahu watacala qur-aanka wuxuu ku yidhi inaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal fa abayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana dalaaman jahuula ammaanadu waxaan u bandhignay cirka iyo buraha iyo dhulkaba wayna diideen inay qaadaan wayna ugu baqeen laakiin waxaa qaaday bil'aadankii maadaama wax kastoo nool annaga mas-uul laga dhigay rabbi subxaanahu watacala mas-uuliyadana saaray inuu waxa uu mas-uul laga dhigay in mas-uuliyadaas aan dareenno ayaa muhiim u ah hadafkaan leenahayna waa la subxaanahu watacaala algelintiisu wax kale uma socno wixii oo hadda aan qabanayno waxaan ku raadinaynaa rabbi subxaanahu watacaala algelintiisa wixii towciye ah ama waani ah meeshii oo nolo siiyeyna waan qaadanay wixii towjiihaadna insha allahu tacala waana ku dhaqmi doonaa biidni illaahi tacaala warkeygan insha allahu tacala ma sii dheeraan doono waxyaabaha oo nala toociyey ama maaldhihi jira naloo waaniyey ama waxaan dhihi karaa nala xasuusiyey waxaa ka mid a in meelihii oo madaaristii oo anaga iyo caruurtaba iyo ardaydada waxaan u dhigayno ina qudwo xasana aan u noqonno waa wax hore noo yaalay laakiin waa xasuusin qudwo xasana oo kudeesho wanaagsan in maaldhihi jiray aan ku noqono ardaydu maadaama mustaqbalka dhow aan u rajeynayno inay noqdaan maala jiri kuwa mas-uuliinta hadda oo naga mas-uulin yihiin inay ka bedelaan la rajeynaya insha allahu tacaala in waddo wanaagsan oo manhajkii rasuulka sal allau aleh wasalam aan ku toosin aan ku tarbiyeyno sidii raayada islaamkana ay xambarsan maala jiri say u qaadi lahaayeen ay u qaadi lahaayeen calaa cilmin calaa baseera ay ku qaadi lahayen insha allahu tacaala ayaa waddadaas ku soconaa wajazaakum allahu khair wassalamu calaykum raxmatullahi barkatu الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بالنصر والقريب والبعيد صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وخلاله واقتفى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halka maybaa ka salaame dadka muslimiinta oo dhan ee ka salaame may baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta ilaahi subxaana wa tacaala ka bacdi aybaa mahad celiye waa dadka oo kow xarakatu shabaab mujaahidiina mahad celiye awalan horta ay mahad celiye ilaahi subxaanahu wa tacaala may baan leeyahay marka allaahuma laka alxamd xataa tarda walaka alxamdu idaa radit walaka alxamdu bacda ridaa walaka alxamdu calaa kulli xaal xamdullaahi subxaanahu wa tacala kala mahadceliye xarakatu shabaab mujaahidiina mahadceliye oo anka sarey amiirka guud abu cubeyda xafidahu llaahu waracaah bacda xarakatu shabaab mujaahidiin ay kala mahadceliye maktabka atarbiya watacliimi mahadceliye ayagana oo ansareey macnaa mas-uulka guud oo maktabka ee dadkii aan shaqeyn dhammaantion ayaa mahadceliye haddana aybase khaas daninka mahadceliye oo lajnadii oo nasabaaqoti oo qism oo macaahid almadaaris oona ku socdaan ayagana mahad celiye dhammaantiin markaas may baa laa jazaakum allaahu khayran jazaa may baa rooya marka war si kooban inaan he markaas oo faahfaahin inaan kabiyo madarasada madarasatu bilaal ibnu rabax madarasadaasay may baa ka haraysayana boqol iyo siddeetan arday ayaa ka haraysayaan boqolka siddeetan arkaas arday waa dad hadda waxaadiriina intaad oo xaadirad oo kaaraysantaas way madarasa mayba koobantee afar fasal fasal mayba ladhahay fasal rawda ayaa la dhahay fasalka oo fasal fasal rawda laawiya ka matay markaas madarasadaasay aad aad marka ayaalsha marka oo dadaalshoon fiican aad aada markaas oo niman dadaalaan way tartansho aad aadan sareey waa meel leh usa marka dad oo sanad ka bacdi oo la rajayno islaamka oo dasaas oo sidaad kuwadan macnaha islaamka meelo badan dad inaa haysan gabahan aan rajeeya wey macnaha insha allahu tacaala anagana aada-ana marka dadkiiyo meelaas oo macnaha oo mas-uulka ayaan insha allahu taala inta dadaal oo bikorna biyaana insha allahu taala waajibkana saaran gududaana ee mas-uulin dhiibna insha allahu tacaala madaaca doogna insha allahu tacaala waati anaga oo ribaadka oo ilaahay subxaana wa tacala linksa aadii oo jaanibka oo ilaahay subxaana wa tacaala oo niin doori wey insha allahu tacaala jaanibkaasayna may rajaana inaan si fiican inaan adkayno oo meel owlaad oo wanaagsan oo meel leh oo diin oo islaam xambaarsiiyan oo mujaahidiin ayna sagsaarno ay rajaan insha allahu tacaala ee markaasay wax kaas anaga oo awood oo bikarna iyo meel leh oo wax juhdigaas anaga bikarna owlaadaasay in anaga oo kabiino iyo insha allahu tacaala rajaan insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariyaha ayaa soo saaray muuqaalka leh oo soo gudbinaya waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkan ayaa ah kii toddobaad waxaana uu soo gudbinayaa raashin qaybin uu guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sida deegaanada cawsweyne degmada galhareeri wabxo iyo ceelgaras haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaahay baa mahad iskale walaayada gobolka galguduud ayaa waxay maaragtay deegaanka cows weyne dadka jooga oo masaakiintaa maanta waxay maaragtahay ku tabarucday raashin fara badan oo lagu maaragtay runtii walaayada maaragtay intaas ayuuisxaankaas ay fashay allaha ka ajir siiyaan leenahay
magacayga aniga waxaa la yidhaha anas axmed xiirey meesha aan joogana waa cawsweyne degmada cawsweyne ee gobolka galguduud meel ka mid a marka koowaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala ee naga dhigay dad muslimiina waxaan u mahad celinayaa walaayada islaamka ee dadkan muslimiintaah tabaalaysan tabarucadda u fididay ayaan ayagaan u mahad celinayaa ilaahi subxaana wa tacaala ha guuleeyo islaamka meel walbuu joogana ilaahi subxaana wa tacaala ha guuleeyo gaaladana ilaahi ha jibsho
ayuha alikhwa waxaan taagannahay oon joognaa meeshan dadka muslimiinta oo dhibaatada iyo abaartu waxaa weeye ay saamaysay ee waxaa weeyaan lagu baritaarayo oo waxaa weeyaan loogu qaybinayo ee raashinkan ayaan joognaa guddiga abaaraha gobolkan ee galguduud ay waxaa weeyaan wax soo gaarsiiyeen haddaan da waxaa weeye leesu naxariisanin maanta waxaa weye dadka muslimiinta waa isku filan yihiin weeyaan haddii dhibaata dhacdo badarka iyo raashinka halkan yaalla w f ma aysan bixin qaramada midoobana looma hoos tegin waxaa keenay waxaa weeyaan dadka muslimiinta oo isku tashaday muruqoodii iyo maskaxdooda iyo garaadkooda iyo garashadooda ayaa ilahay intaa ku suuro geliya subxaana wa tacaala aan u ducayno dadkii waxaa weeye ixsaanka sameeyey ee walaalaha ahaa ee u istaagay qadiyaddan ilaahay subxaana wa tacaala ayagana inuu waxaa weeye barakeeyo aakhire iyo adduunba ilaahay inuu ilaaliyo cid walba oo u istaagtay dadka muslimiinta maanta in la saacido xaaladda adag lala qaybsado colaadda waxaa weeyaan culayska iyo abaarta lala qaybsado ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto cadaawaha waxaa weeya dadka in la gargaaro diidaya ee waxaa weeya madaxii abaaraha loo soo magacaabay waxaa weeye dilay waxay diidayeen intaa weeyaan walaalkaa waxa loo dilay waa inuu adinka idin saacido weeyaan waa dadka muslimiinta inay isi saacidaan oo isgarab istaagaan oo waxaa weeyaan masaakiinta loo gargaaro waa waxa loo dilayo dadka abaaraha waxaa weeye loo xil saaray weeyaan walaalihii waxaa weeyaan noo isxaan falay oo waxaa weeye khayrkan dadka soo gaarsiiyey oo masaakiinta tabarucayna ilaahay waxaa subxaana wa tacaala ayagana garabkood ha istaago
marka koowaad ilaahay baa mahad iskale meel ay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato aan lahayn intaas ka gadaal dadka ahlu khayrka ahay oo muxsiniinta ahay oo deeqdaan soo dhiibay ayaan u mahad celihaynaa marka saddexaadna dadka ka qayb qaatay shaqadan oo nuuc walba leh diyaarinteeda iyo hagaajinteeda iyo dadkii la siiyaya soo xaadirintiisa ayaan u celiyaynaa mahadda saddexaad waxaan leeyahay marka dhammaan dadkii hawshan ka qayb qaatay oo nuuc walba leh oo guddiga abaaraha loo diyaariyey leh oo ninka la yidhaahdo waxgaradka wax soo dhiibay leh oo maamulka wax isku hagaajihaya leh intaba waxaan leenahay maskax qowl iyo ficil wixii ka geystay ilaahay miisaanka qiyaamaha u saaro waxayna siiday annagoon yarayn oo masaakiino haaf bura qofti haaf bariisa haaf sokora laba caagoo saliida allah barakeeyo kor allah u dhigaan leenna
bismillaahi raxmaan iraxiim raashin baa noola keenay hay-adan duurka samafalka ilaahay duurka noo gasho noo keeneen siddeetan qoysaan ku qaybsannay odayaasha magaalada noogu qaybsheen waana qaadan ay ka kooban yihiin hal bariisa hal sonkora hal baasta saddexla saliida intaasaan u qaybsannay waana intii noo qaybtay inta noo keentay ajiri xasana allaha siiyo
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii lixaad warbixinadii aan ugu magacdarnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe warbixinadan waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxmed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku soo maray xaqiiqda loolanka maanta ka aloosan geyiga soomaaliya jihaadka ka socda dhulkan waa mid ku salaysan mabaadi iyo caqiido waa dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka oo ay isku hayaan caskarka iimaanka iyo cisaabada riddada waa dagaal u dhexeeya kitaabka allaah iyo dastuurka qabyada ah iyo xeerarka jandarka ee laga soo minguuriyey qawaaniinta reer galbeedka waa dagaal u dhexeeya laba nidaam nidaam ku qanacsan in shareecada islaamku tahay xalka keliya ee dalka lagu samata bixin karo iyo nidaam ku qancay in shareecada meesha laga saaro beddelkeedana aaminay in dimuqraadiyadu tahay nidaamka ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed lagu maamuli karo sharciga allaah ee munasalka ahna uu yahay nidaam laga soo gudbay oo aan la jaaqaadi karin qarnigan aan joogno
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no waxaan ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
soomaaliya sidee isku xukumay inaan isxukunnaan rabno see isu xukunnaa annagu waxaan doorannay inaan dal dimuqraadi ah noqonno dastuur leh saddexdii awoodood ee dowladnimada oo kala saaran oo kala muxuu kala shaqooyin kala duwana leh marka astaamihii aan dowlad dimuqraadi ah ku noqon lahaynoo dhan ayaa noo dhis ayaa noo dhismay
xasan garguurta galbay kuwii ku go'aanka ahaana go'een guushana waxa uu allah garabkooda geliyey geesiyaasha towxiidka iyo ehelkooda ee lagu soo gardarooday go'aanadii isdifaaca ay qaateen bulshadeenna ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaan khasaare ahayn kama dhaxlin maraykanka iyo dabadhilifyadiisa waxaa gebi ahaanba xamladii cadowtooye ku burburay dhammaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee loo soo adeegsanayay la dagaalanka shareecada islaamka hubkii ay ku dagaalgalayeenna wuxuu gacanta u galay mujaahidiinta kadib samir iyo adkaysi wakhti qaatay wuxuu allaah muslimiinta siiyey nasr iyo tamkiin xasilooni iyo barwaaqo aan la soo koobi karin oo allaah uu ku manaystay bulshooyinka dagagalbeedka wilaayada islaamiga ah hiiraan nabadoon abuu caaisha afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo aan weydiiyey isbeddelka ka jira dhulka galbeedka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ii sheegay in bulshada deegaanadaas ay haystaan nicmad weyn oo uu allah ku galladaystay cajaa'ib horta galbeedka gobolka hiiraan runtii waa meel cajiib badan waa meel ay gaala ku hungowday gaalo mabaadi'yadeedii gurracanayd oo ay wadatay waa ku guuldarraysatay dadka reer galbeedka hiiraan deggan runtii dad cajiib badan waaye wax badan ayay fahmeen waxay fahmeen gaala sideedaba inayna wax faa'iide ah ayna u haynin gaalo waxay u timid inay dhalka burburiso inay duinta burburiso inay yacni xoolaha dadkan xoolaha leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xoolaha ku mannaystay hodonka ah xoolahooda inay baabi'iyaan kadibna ay ka dhigaan dad qaxooti ah oo gaalada u sacbo hoorsata ayay gaala rabtay waana ku guuldarraysatay sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qaybtooda dega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ku booriyey ummadda muslimiinta ku dhaqan galbeedka wilaayada hiiraan in ay ku fara adeegaan nicmada allah uu siiyey xilli ay dhabar jeediyeen kufaartii iyo dabadhilifyadii xasan gurguurta uu majaraha u hayay waxaan idin leenahay maanta waxaan leenahay alxamdulilaahi shukri rabbialcaalamiin ilaahay baa noo galadaystay asiga ayaa nagu hormariyey asiga ayaa na siiyey nicamkaas marka ma layska helo ee difaacuu rabaa ilaalinuu rabaa cadow ka dhicinuu rabaa waxaan leenahay ilaahay cadowgiisa uu istaago sharafkiinna ilaaliyo diinkiinna ilaaliyo cadowgaa la dagaalamo insha allahu tacaala annaga idinka waxaa noo ballan ah ilaahayna nama fidneeyo inaan cize io sharaf ku noolano diinkaana haysanno inaan ilaahay shahaado oo na siiyo annagoo ilaahay raalli oo naga yahay aan la kulanno intaasaan idin dardaarmaa insha allah
shabaab waa dhammaaday waa tegay waa taariikh dalkan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa
sida xasan gurguurte uu afkiisa kaga dhawaajiyey in mujaahidiintu ay noqon doonaan taariikh mar soo martay ummaddan taa beddelkeeda waxaa maanta taariikh noqday xasan garguurte iyo xamladiisii uu maraykanka majaraha u hayay waxaana xamladaasi ay ahayd mid lagu imtixaamayey bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee lagu soo duulay kuwaas oo in muddo ahbaa isku dhaqayay ku dhaqanka shareecada islaamka xamladaasi salibiga oo uu hogaaminaya maraykanka waxa ay khubarada arrimaha militariga ka faallooda sii saadaaliyeen in ay ahayd mid uu maraykanka ku doonayay iskudaygiisii ugu dambeeyey ee dagaalkiisa ka dhanka ah shareecada islaamka ee wilaayaadka soomaaliya isagoo adeegsanayay kooxda murtadiinta ee soomaalida kuwaas oo dabka ku shubay dhallinyaro fara badan oo xaabo looga dhigtay mashaariicda diinla dirirka ah ee ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed طهر قدسك من رجس الصهيونيين يا
انا الحمراء هاي انت ما تقني يعني كل حول ويست ابو وتيك لي وتيك لي وتيك لي والله يا غنى والله يا غنى والله يا غنى
جايين تشمخ في العالي رايات التوحيد تلالي مكانة زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين وجايين والله جايين
mowduucuna waxaan uga jeedaa mas'ala waaxida un inaan idin caddayn hadday dee caddaanayso masaladaasi waxay tahay cidda gaaloobaysaa inay si cad u gaalooba cidda islaamaysaana inay si cad u islaamo inaan dadku cudurdaar helina waxaan maanan garanaynin qur-aanka kama yara laba boqol oo aayadood mas'aladaa inta ka warramaysa xukunka ku saabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeenna yaalla kama yara laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan albarzanji suu tilmaamayay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baan oo kale waa waxaan suurtagal ahay ee ummadda muslimkii meel cad mawqaf cad haystato oo ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahiyo rasuulkiisa intuu rumeeye uu wato iyo inuu dee ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyeed ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirtaa waxa uu qaadanaya laakiin ikhwatii fi lcaqiida masaladani masale macsiya maaha masale yar maaha waa masale gaalnimo ah
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii ammaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا